alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar jeelle marwada koowaad ee dalka marwa qadar maxamuud xay ra-iisul wasaaraha mudane dileyke maxamed dileyke guddoomiyaha baarlamaanka mudane idriis arnaa-uud cali golaha wasiirada xildhibaanada sharafta leh duqa magaalada jabuuti mudane cali ismaaciil yaabe iyo diblomaasiyiinta sharafta leh guddoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti mudane saciid cumar iyo madaxa waaxda maalgelinta jabuuti mudane mahdi dharaar guddoomiyaha golaha ganacsiga soomaaliyeed sheekh axmed cali jamaale dhammaantiin waxaan idinku soo dhoweynayaa mashruucan shirkadda rayaan ay doonaysa inay ka fuliso meeshaan dhagax dhigdiisii maantay waadna ku mahadsantihiin dhammaantiin ka soo qaybgalka aan nagala soo qaybqateen dacwadii aan idinfinana aada ajiibteen xaqiiqatan shirkaddan waxay uun qayb ka tahay ganacsatada soomaaliyeed ee waddankan jabuuti timid mashaariicdeedii ugu horreeyey inay fuliso waa barnaamijka ugu horeeya ganacsigaan halkaan aan doonayna insha allahu tacaala inaan ka samayno anugu kolleyba waxaan ahaa raggii dubay deganaa madaxweynaha baaqiisii ayaa na soo gaaray markii ugu horreysaba oo uuna soo gaarsiiyey consulka jabuuti u jooga meesha la yidhaha dubay laguna martiqaaday baaqii madaxweynaha na soo gaarsiiyey annaguna waxaan go-aansanay markaan aragnay ka dhacdi nin walaalkeen ah oo waddankiisana u danaynaya oo horumarkiisa jecel ummadda soomaaliyeedna jamcigeeda iyo sukeenideeda inuu meel ka qaato jecel inaan arrintiisi ka jawaabno oo aan degdeg uga jawaabno sidaas daraaddeed waxaana ka ahayn qayb ganacsatadii soomaaliyeed oo daraafta adduunka kala joogtay baan qayb ka mid ahayn sidaas ayna ku yimaadeen waddanka jabuuti ganacsatada soomaaliyeed waaad ogtihiin caalamkay ku kala fiirsanayd ganacsi kala duduwan oon isku nooc ayna wadeen laakiin waxaa awal mid nooca ah in ay cadad shirikaada oo gaaraya afartan iyo shan shirkadood ay ku midoobaan mashruucan oo intaa ganacsi kala gaara ayagu wata laakiin mashruucan ku midoobay saldhigna u doortay jabuuti waxyaalihii laga sheekeeyeyna ku doortay marka haddii aan u dhaafo shirkaddan aasaaskeedu wuxuu ahaa sanadkii two thousand eight buu ahaa ahdaafta loo aasaasay oo shirkaddan inay sal u noqoto loo aasaasay waxay ahayd in dadkaa aada u kala tiro badan oo mujtamaca soomaaliyada kala filsan kala jooga kelmadooda lagu jamciyo oo ay ku midoobaan waxna isku darsadaan hadafka koowaad oo loo aasaasay shirkaddan weyn walidaalika wuu noo hirgelay hadafkaasoo dadka aad aragteen oo soomaaliyeed oo aada iyo aad u kala burbursan oo u kala jabjaban oo marmarka qaarkood suwarkooda haddaad fiirisid iyo waxay iclaanku ka sheegayaan aad is leedahay ma ummad jecel kharaabka iyo iskhilaafka ka jecel miya tawaafuqa aadma marka qaarkood isleedahay ma umman sumcad xumada iyo burburka ka jecel ammaanka miya ma ummad burburka dhismaha ka jecel miya ma ummad dhaqaalaha ama dhaqaalaha dhaqaalo wanaagga ka jecel dhaqaalo xumada iyo sumcad xumada ka jecel iskhilaafka heshiiska ka jecel inay isu taliyaan oo wax isu ogolaadaan maaragta inay isu talin oo ay kala firsanaadaan ka jecel inay isu taliyaan dadka soomaalidu mararka qaarkood waxay yidhahdaan soomaalida xaalkood wuxuu u egyahay warniyow ii tali kuu talin maayo war aan kuu taliyo ii talin maysid war aan wada tashanno ma wada tashanayno yacni xaalkooda saas u egyahay fil xaqiiqatan laakiin dadkan tijaartaahu waa nooc ka duwan dad nooc qabiil male xuduud male walaaltinimo iyo maaragtay niyad wanaag iyo inay samaystaan idaaro hoggaamisa bay diyaar u yihiin waana wax soo jiri jiray oo dadkaas aad aragteen oo oo makaana ganacsiga ahu gobol kuma koobna mandiqad gaara kuma koobna qabiil gaara kuma koobna waxay ka yimaadeen darfaha soomaaliyeed oo dhan aad iyo aad bayna isugu kalsan yihiin marka taas waxay badiil u tahay siyaasadeenni aan ku fasilman aan ku fasilamnay xaggii diintii oo lagu fasilmay xaggii ummadnimada oo lagu fasilmay oo aan ka dooranay khilaaf qabiil iyo wax lamid a taas marka badiil bay u tahay oo waxaan is leeyahay waxaa ay muujinayaan ganacsiyaalku inaysan ahayn noocyaalka noocaas oo dhan ay ka duwan yihiin dadkuna waa inay saas u fahmaan shirkaddaa marka waxay ka mid tahay ahdaafta loo aasaasay jamculkelima ahdaafteedu wuxuu ahaa in la helo meel ay ka indilaaqaan oo ukuntooda dhigtaan oo ay mashaariicdooda ka idaaraystaan oo dabadeedna ay uga gudbaan caalamka meeshay rabaan meeshiina hadafkaas oo waa taxqiiqay oo waxaan ka helnay meeshii aaminka ahayd oo aan ka indilaaqi lahayn inay noqoto jabuuti halkaas ayaana ka dhiganay maaragtay hugteedu ahdaafteedu waxaa ka mid a inay soo jiidato dadka ganacsatayaalka oo soomaaliyeed oo caalamka ku kala nool markay arkaan tawaafuqaas halka ka dhacay iyo wanaagga iyo mashaariicda ka fulaysa iyo dadka isjecel oo shaqaysanaya oo idaarooyinka samaystay inaan soo jiidano oo iyaguna ay yimaadaan oo ay nagala qayb qalaan ay nagala qayb qalaan mashaariicda aan doonayna inaan ka fulayno meesha mashruucaanuna waa mashruucii ugu horreeyey laakiin hadafkeenu ma aha inuu ku ekaado mashruucaanu waa kii koowaad waxaan doonaynaa inaan uga gudubno ilaahay subxaanahu watacaala haduuna uu ilaahayna waafajiyo mashaariic kale oo dhismo keliya aan ahayn ee anwaac kale oo tijaarah inaan naga gudubno ayaan jecelna ahdaaftaas iyo mid lamida oo aan waktigoo gaabo daraaddeed aan doonayn inaan tadarufo baa horta shirkaddaanu u aasaasan shirkaddaanu mashruuca ay fulinaysaa waa mashruucaad arkaysiina hortiinayaan waa markas tijaari waa sakani waxa weeye mataqaanaa maaragtay waxa ay doonaysaa inay fuliso waa markaskaas tijaariga iyo markaskaas sakaniga ama sakankaas maaragtay meesha iskaga muuqa sawirkiisa kaga muuqda waxaan isleeyahay nafaxa ugu yeelan karo reer jabuuti runtii nafax badanuu yeelan karaa oo maanta oo laga bilaabo dhagaxii la dhigo madaxweynuhu loo dhigi doono insha allahu tacaala dad badan baa shaqo ka heli doona xagga dhismaha iyo xag walba waxaa ku sii xiga inay hadhow markuu mashruucu hirgalo ay dad badan oo shaqaalaahu ka shaqayn doonaan insha allahu tacaala waxa kale oon isleeyahay mashruucaan wuxuu qaban karaa nafaciyay ka mid tahay inuu bilicda magaalada kor u qaado wuxuu wax ka qaban karaa in uu soo jiito mashaariic kale oo mataqaanaa dad maalgeliyaan oo ay bannaanka yimaadaan oo nafac kale uu yeelan karo intaas iyo inka badan ayuu yeelan karaa waxaa kale sakanku wax ka qaban karaa iyo deegaanku wax ka qaban karaa oo dadka reer jabuuti deegaankooda inuu wax ka qabto kuwa qurbaha ku nooluna ay istaandar wanaagsan oo maaragtay la dhisay oo u dhigma kuwii bannaanka markay joogeen ay degi ay deganaayeen inay halkan ka arkaan oo dadkii qurbaha jiray ay soo noqdaan runtii waan filaynaa reer jabuuti iyo hayruhuma ina hayruhum inay ka soo qayb galaan arrinkaas marka nafacaas bay leedahay oo aan isleenahay insha allahu tacaala in kaloo aan la koobi karinna waa laga heli doonaa waayo markas tijaari oo mataqaanaa awal min noociya haddii halkaan laga dhiso waxay dadku meelihii badnaa oo wax ka raashin jireen bay waxay ka heli doonaan hal meeloo loogu jamciyey oo maaragtay waxay doonayaan raqabaadkooda tahay ay ka gadan doonaan oo markaska tijaariga sakiniguna waa sidaas oo kalo wafkii standard wanaagsan inuu guri ah inuu dega doonayo insha allah inuu ka helaan rajaynayna intaa yeela in la mid ah oo nafaca bay reer jabuuti u yeelan doontaa walaalayaal waxa aan leeyahay haddi gacmaha la isqabsado oo idinkuna sidii hore aad nagu soo dhawayseen oo sharafta lahayd oo walaaltinimada ku jirtay baad sii wadi doontiin waxaan aada iyo aada ugu macdinaynaa xukuumadda dhammaanteed xaafiisyaalkeeda oo dhan inaa la markaan meeshaan nimid xaafiis kastaa waa noo furnaa waanala ka soo dhawaynayey waxaa la yihi inooga xirma laga soo biloobo madaxweyneha xafiiskiisa ilaa xaafiiska ugu dambeeya xaafiiskas waanala ka soo dhawaynayey kii iyo si ka badanna waan ka sugaynaa aada iyo aad baanu ugu macdinaynaa shacbiga furfuran oo walaalaheen ah oo walaaltinimada nagu soo dhaweeyey haddana meesha inay kasii wadaan ayaan rajaynaynaa mashruucaanu oo aan idiin sheegay cadadkaa saas u badan oo tijaartahu ay ku kulmeen waxa weeye wuxuu dhali doonaa saan rajaynayno mashaariic kale oo maalgashiya ayuu dhali doonaa marka wax badan oo khayra naga rajeeya annaguna wax badan oo khayr aan ka rajaynaynaa ilaahayna subxaanahu watacaala hanoo barakeenna hanoo barakeeyo sacyigeenna iyo dadaalkeenna dhammaan waxaan mar kale u mahad celinayaa dadkii gacanta ka geystay oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo runtii ku ammaanan mar kasta waddankiisa in uu ilo dhaqaale iyo horumar uu gaarsiiyo ummadda soomaaliya oo burbursanna inuu wax ka qabto arrimaheeda waa arrin uu ku ammaanan yahay wabillaahi tawfiiq